ma ogorin in vakansi oo institutionala iyo mid kaleba mid xafiis gaaraba inuu dhaca marna raalli kama ahin cabsinan uguma haydo aad iyo aad ayaan kalsooni badan u qabnaa maalinta u dambaysa annagoo isla jirno isla soconno weli wada tashanayno oo darfaha ka wada haya mas-uuliyaddii inaan gaarsiinayna kalsooni ahoo badanna waan qabnaa waan isu soo tijaabinay waana soo tijaaba baxnay carabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego horayna aan u yeedhi mar kale inaan ku celiyo wax badanaa adduunyadu noo qabatay wayna noo qaban kartaa wax badan maanta meeshaan waxaan soo gaarnay annagoo wada jirna oo aan qaybsamin iskhilaafin kala tegin aan faraha isu fiiqfiiqin ayaan halkan soo gaarnay inta noo dhimanna waxaan ka shaqaynaynaa wax bakyod layidhaama ama bannaanaansho marna inaanay dhicin xukuumadaa noo jirto waa noo jiraysaa ilaa maalinta ugu dambaysa baarlamaanaa noo jira waa noo jirayaa ilaa maalinta ugu dambaysa haddii aan la yidhaahdo madaxtooyaha noo jirta way jiraysaa ilaa maalinta ugu dambaysa oo wax walba qori isu dhiib waaye qofkii qoriga loo dhiibi lahaa ama hay-addii kale loo dhiibi lahaa ilaa ay ka timaado waana intaas isbiiritka noocaasa waaye waxa lagu wada shaqaynaya oo ku wada joogno madashuba ay guul ugu soo gabagaboobi jireen kanna waxaan rajaynayaa inuu guul usoo gabo waxaana rabaa dadka inaan u sheego mar kasta oo aan sii dhowaanno oo howlaha noo dhimanna aan sii qabannaaba doorka ee madashu wuu sii yaraan doonaa wuu sii yaraan doonaa wuu sii dhimi doonaa doorka hay-adaha kale iyo shacabka iyo dadka siyaasadda danaynaya ee tartamaya iyo waxaa oo dhan iyo doorka deegaanada waxaasaa kor u soo kacayo oo maxaan ku dhaha taladu ay gacantooda ku sii wareegay marba haddii aan annagu waxyaabaha yare hadda la sheegay ee dhiman aan dhammaystirma haddii aan la yidhahdo